guddiga dhismaha masjidka deegaanka ah moore khasaaleh uu hoos yimaada degmada bardaale ee gobolka baay ayaa codsaday in laga qayb qaato dhismihiisa masjidka ayaa maraya meel gabagaba ah waxaana agabka loogu baahi badan yahay ka mid ah shamiito biraha shubka ah iyo agab kale qaar ka mida guddiga dhismaha masjidka deegaanka ah moore khasaaleh ee hoos yimaada degmada bardaale ayaa bulshada ugu baaqay in ay doorkooda qaataan geeka mayba abooqanahay masaajidkii lakadhasaay oo baryaalkunba maalmoonba mayba waa abaabulshay wadni iyo hadeerni mayba kayaalaha moorqasaala tuulada moorqasaala langordow oo berdaalna njar kilomitr njar iyo geeka abooqani onoo masaajidkaasi micnaha dadka deegaanka micnaha ninkokoyti codsi oo iniland dhas masaajid codsigaasi unoo tixgeliyaan yamay haddii ilaahay kiiroon yamay subiahaynahay inuu masaajidkii aasaas iyo bilawn matir sidaad hataba maraha shabkii hatalan hiri marka ilaahi subxana watacaala mayba kurajaana ini micnaha garab kala doon oo si un dhamaayno micnaha un ku guulaysan soomaalida mayba kocodsadaan haddii ilaahay iniyo micnaha wali tabare oo niya caawiyaan oo may laraashiisa masaajidkan wali ka darsado koraan ka darsado koraan ninkii gurigii ilaahay dhisu maybaan ballan qaaday iniisu jinaado dhatiya guri ka dhisa marka ilaahay subxaana watacaala may laraayis inshaada gurigi ilaahay ninkii dhisa inuusiin mayba caawiyow qof alle qofkii sadaqada dhibown sadaqadana mayba aha maal kale ziyaadiyaas mama nusqa miyaas marka insha allahu tacaala maybaasin sheegay in masaajidkii caawidaan lambaradii isan may laraayis inshaada beesa ku turuf hadan shaashada ka taal si isin kale hataa argaayta mayba aha shabkina tahata liwed shabkina ninsood haddii ilaahay er marka asalaamu calaykum watullahi barakatu bismillahi raxmaan raxiim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين من الزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلى ilaahay horta lanki warta masaajidkan lankinin dhisi khalaan dhisi sidaa kale walaalo muslimiinta may cusbaane masaajidkun kan baytullaahiw ini horta ilaahay mashkaan ambaahinya argahan dhistiis argahaya yeeda cusbaan tan hata geeka yaalla lanki hata sawaali kolle beermea janaatul firdoos ilaahay koraabe sidaa kale walaalka may ku cusbaane hata oo ambaahana kaalmiis dhasmiis waxaan dhamaastirka inanin dhamaastira fadaan iyo codsidaan yeeda bismillahi raxmaan raxiim masaajidkan oo mayl moorgasaale rawlaka dhasahaay shacabka ilaahay markii aday wadanka degan inii masaajid umbaahnaaya masaajid la dhisa iyaga ilaahay aday taladii yaa la abaabuli masaajidkaa la dhasahaay qarashna mahayna bulshada ku nool deegaanka mooroqasaaleh ee degmada bardaale ee gobolka baay ayaa waxaay baahi weyn u qabaan dhammaystirka masjidkan